الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baan mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicmadiisu ay badan tahay kadibna rasuulkeenna udgoon baynu ku salliyaynaa sala allahu calayhi wasalam dowrkan anu ku leeyahay wuu kooban yahay waxaan ku soo dhoweynayaa sheekheenna ilaah khayr badan ha siiya ilaahay noo ilaaliya culimada sheekh cabdibaasit sheekh axmed sheekh ibraahim oo inoo qaadaa dhigi doona isaga iyo culimada ka dambeeya insha allah mowduuca ciwaankeenna aad halkaa ku arkaysaan nafteenna saynu kor ugu qaadi lahayn hima caali u yeelan lahayn aakhriya adduunba aynu ahdaaf u xaqiijin lahayn fa jazaakum allah khayr sheekh waa soo dhowaado asalaamu calaykum waraxmatullah
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ajaib kamaradahan faraha badan ee la soo jeediyey meesha ya insha allahu tacaala waxaan kelimaad kooban ka odhan doonaa nolosha inagu aan dooneyno ama insaankaba ilaahay la doonay subxaana wa tacaala ama insaankaba gaal iyo islaamba ay doonayaan xaggey ku jirta tusaale dunida imika waxaa horboodaya ama saydareeyey waa western civilization waa alxadaara algarbiya western civilization waxay iyagu aamineen nolosha macaan ee dhadhan kale ee qofku ku raaxaysanaya inay ku jirto in la helo xoolo in la helo authority yacni power madaxtinimo in cilmiga maadiga meel laga gaadho laba tusaale ama saddex tusaale wixii aan ka gaadhaan keeni doono insha allahu tacaala waxay ku shaqeeyaan wa nadariyaadka wey waxay idhaahdeen waxay qaateen falsafad odhanaysa almadhab nafci ama utilitarian notion utilitarism waa ninkan odhan jiray german german waxa weya waa nin ingiriisa marka wuxuu leeyahay nolosha adduunyada inta aada raaxaysan karaysa raaxayso laakiin waxaad ku raaxaysanaysaa waa maal iyo desires ama shahawaad laakiin taa markii ay gudogeleen maxaa usoo baxay iyaga kuwii inaga ahaa ee ku daydayna maxaa soo baxay dabcan muslimiinta saameyn weyn bay ku leedahay western civilizationka xadaara algarbiya ama ilbaxnimada reer galbeedka ama siday reer galbeedku u arkaan nolosha waxay nagu leedahay raad xoog badan waxyaabaha kugu daliila waxaa ka mid a maalan caruurta yar haddaad maanta ku tidhaahdo maxaad doonaysaa inaad noqoto bal carruurta yar weydiya ad isku dhigataan madrasada qur-aanka iyo kuwa taxfiid ka dhigta iyo kuwa maaragtay macaahidda islaamiga dhigta maxaad doonaysaa markaad weynaatay inaad noqoto wuxuu kugu jawaabaya waxa weeyaan waxaan doonayaa inaad noqdo dhakhtar engineer anthropologist sociologist pilot president minister waxaanu odhanaya laakiin way yartaa mid odhanaya muxadith mufasir qaari waxaa way yartaa cid kugu jawaabaya waayo dadka waxay cabeen utilitarisimka yani almadhab nafci bay cabeen dadka lidaalika waxyaabihii asbaabta ahaa ee miiniska ahaa bay haayo ka dhigteen maalan dhakhtarnimo in la dhigtaa waa sax laakiin haayo ma aha injineer in la noqdaa waa sax laakiin haayo ma aha hadafka maaha hadafkaan u noolahay ma dhaktare inaan hadaa hadafkaan u noolahay ma inaan injineer noqdaan hadafkaan u noolahay ma inaan philosopher ama physics ama chemistry ama biology inaan ku takhasusto oon professor ku noqda miya yani hadaf ilxayaa makaasa nimanka reer galbeedka ahaa waxay wax ku egaan markaa maadaama oo nolosha nolol ka dambaysa metaphysics ayna arki karin yani noloshan wax ka dambeeya ayna arki karin nolosha gudaheeday ku koobeen iyagu aragtidoodii tusaale wadanka la idhaha poland waa tusaale poland waxay damacday inay mamnuucdo sigaarka arrintaa waxaa werinaya ninka la dhahdo michael sandals waa one of the philosophers in harvard university jaamacadda la dhaha harvard university ee maraykan ku leeyahay ay idhahdaan waa one of the leading universities taa michael sandals wuxuu leeyahay poland waxay samaysay cost analyse cost analyse waa taqiim ama waa qiimeyn waxay yidhahdeen sigaarka ma mamnuucna mise waa dayna waxaa la yidhaha la qiimeeyo fawaaidda ku jirta sigaarka in la daayo iyo khasaaraha ku jira fawaaidda ku jirta waxaa lagu daray waxaa caba sigaarka boqolkiiba toddobaatan in ka badan dadka da-doodu ay ka wantahay shan iyo lixdan sigaarku marka waa kilar waa dilaa dadka da-doodu shan iyo lixdan ka weyn tahay way fiican tahay inay dhintaan waayo waa dad soo shaqeeyey marka iminka wixii ka dambeeya waa consumers xun bay cunayaan dowladday xoole ka doonayaan wax soo saar damba ma laha ha dhintaan nafcigu sigaarku leeyahay lagu daray nafcigu sigaarku leeyahay ayaa dee lagu daray masalada labaad waa taqaanaa shirkadda la ydhaha ford maalin dhaweyd baa halkan ka sheegayaan malanay shirkadda la ydhaha ford baabuurta maraykanka soo saarta nineteen seventy five mise seventy eight waxay soo saartay baabuur tiro badan labiyo toban milyan oo baabuur bay suuqa kusii dayeen way iibiyeen baabuurtan markay iibiyeen waxay yidhaahdeen shilal baa dhacay shilalka waxay ogaadeen baabuurka maxkamad baa looga yeedhay baabuurtii ford shirkadda ford waaa l waxaa loo bahanya device wax lagu xidho injiinka marka uu markuu maarata istidaam ku yimaado ama collide ku yimaado oo maaragtay uu wax ku dhaco dabkan uu tuuraya wax dadka ka hakiya ilaa ay dabka ka bixi karaan waxa kiyaa loo bahanya waxay dhahdaan aan samayno cost analyse intaasoo milyan oo baabuuro suuq aan kusii daynay inaan soo celino oon deviceka dadka dabka ka xijaabaya aan u samayno miyaa qiimo badan mise imise qof baa dhiman kara waxay sameeyeen cost analyse qiimayn waxay yidhaahdeen marka la eego shilka maraykanka ka dhaca imisa inagu baabuurteenu percentagekay ka yihiin yani nisbaday ka yihin imise qof baa baabuurteennaa ku dhiman kara marka shilka la eego ila percentagekay ka yihiin baa lagu dhufanaya dadkii dhimanayo s maaratay waa taqriibi suuro dhaweyn waxaa dhiman karaa kun iyo intaas kun iyo sideed boqol ba tiradii ma xasuusto tiro badan baa intaasaa dhiman karta intan naftooda imisay noqonaysa waxay noqonaysaa sagaal iyo afartan milyan oo doolar okay baabuurta haddaan soo celino oo aan samayno xijaabka dadka ka xijaabaya maaratay dabka imisu qiimihiisu noqonaya boqol iyo sagaal iyo soddon milyan dadku ha dhintaana daayo dadku ha dhintaana daayo waayo dee waxaa inoo qiimo jaban dadku inay dhintaan dadku waa waxaa qiimo marka maxaa la eegayaa insaanka lama eegayo waxaa la eegayaa maalkaa la eegaya maalka ayaa la eegaya markii ay markaa ku dadaaleen almadhab nafci la qaatay maxaa ka soo baxay waxaa dhacay wareer iyo jahawreer xoog badan dunidii waxay gashay mugdi aada u xoog badan bay gashay dadka noloshiiba u dhadham wey dadka noloshii ayaa u dhadham wey tusaale ninka la dhaha victor frankl oo qoray alinsaanu yabxau macna alxayaa bini aadamku waxay raadinayaan the meaning of life nolosha macnaheeda ayaa wuxuu leeyahay boqolkiiba shan iyo konton dadka aan wax u dhegeyey ee maraykanka markaan weydiiyo what is the meaning of life nolosha macnaheedu muxuu yahay maxaan u noolahay waxay ku jawaabayaan noloshu waa meaningless wax macnaa ma leh ma garanayna waxaan u noolay waa rugtooda ma garanaya waxay u nool yihiin waayo waxay u nool yihiin jaamacadana ka jawaabaysa culuum qur'aan baa ka jawaabaysa xadiidka nabigaa ka jawaabaysa sal lla ly slam waxaygay ku jirtaa ee kuma jirta science-ka macna laxaya lidaalika ayaa waxay idhaahdaan dhalinyarada da-doodu ay tahay shan iyo toban ilaa iyo sagaaliyo labaatan shan iyo toban ilaa iyo sagaal iyo toban da-doodu ay tahay second cowska u dhintaan yani cows of death asbaabta ay u dhintaan ay ugu tirada badan waa inay iyagu isdabaan isdilaan ruux isagu isdilaya maarta waayo wuxuu fahmilaya nolosha macnaheeda lidaalikaba ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qur-aanka wuxuu ku yihi gaalada markuu sifeeyey aw ka dulumaatin fii baxrin lujiy yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun من فوقه صحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وأنين مجديو مجدية كلا دول فولان ومجدية كلا دول فولان كتشرة هدو قعنتي صصاص على ماكك لذلك هو يسدلو عرور بدن أو مسلمين أيام ما أنت واحد كنت إذا ضدك قالبا هذا ضدك يسدل يا جو وضدك الدنيا وحورة بدن qolada lele hu waad aragteen haddaad google ku dhifataan waad arkaysaan waxay dhahdeen every forty one second yani minute in ka yarba hal ruux baa isdila dadkaa isdila waa elite of the society ama waa asaf almukhtaara fi shacb waa dadkii professorskaa wax bartay waa dadkii maaragtay xoolaha lahaa waa dadkii dunida wax kusoo kordhiyey waa dad nolosha isugu toosanta laakiin nolosha ma dhadhamin karaan waa sida ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala waman acrada can dikrii فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لذلك صورة كلمة هنين أن وحيق الرومين نرش أن نكون راحيسو impossible دي التجربة اللي روح ينوقف فرن نما كيرك الباب ينوقف فرن وضي أنا كم حاول شقينا دي قال وضي قال سيديح وحسن لها وضعك وقوح ولا بضل دارا وين بولي هاي ديارة دوالي هاي أضو وانين حول على كل حال لأن كلام وانين بروفيسر ana ma arag odaygaasoo qoslaya qosolku qoslay waa fake yani waa mid ha waa mid lagu tarangareyey ma garata markaa markuu qoslayo wuxuu odhanaya afkasa wejigiisa qosolku kama sii muuqanayo qosolku mudduu qofka kasii muuqda waa wax lagu tarangareyey waayo markaan weydiiya kuuhi maxaa maxaa mar walba ad u tahay maarata wuxuu ugu leeyahay noloshan waa waxaan ku nahay confused waan ku wareersannahay waana runtii waayo wuxuu leeyahay ninkan waan dhashay aniga dabatoolena waan dadaalay iskuol baan tegey jaamacadaan tegey waan shaqeeyey xoolaan sameeyey markii aan raaxaysan laaba lalehy wa dhimanaysa waad gabowd dee waxay la maceena tahay nin cunto ku dadaalay inuu kariyo oo cuntadii markuu kariyo daadinay waxaa kaluu leeyahay seebay suurtagal ku tahay maalan in cunto macaan iyo nolol wanaagsan gal la igu dhahdo lakiin waa lagu dilaya yani nin dil ku xidhan ada dadka toogashada ku xukuma haddii cunto macaan la siiyo ma udhadhamaysa furaash macaan haddii loo dhiga ma udhadhamaysa olaleeya berrina waa lagu tooganaya dee saasay ka dhigan tahay buleeya mar haddaan geeri ku dambaynayo dil ku xukumanahay maxay taraysaa markaa nolosha saas daraaddeed waa confused yani waa way jahwareersan yihin si fiican bay wareeren lidaalika ayaa waxaa la weydiiyey waa taqaana ba laga yaaba dadkiin lawrence oo dadkan science-ka wax badan ka sheeg sheega calaa kulli xaal what is the meaning of life nolosha waa maxay macnaheedu wuxuu ku jawaabay su-aashaasi waa su-aasha ugu adag haddaad doonayso nolosha inaad iska raaxaysato markii ay su-aashaasi kugu soo dhacdo ama khamri cab ama daroogo cab isilowsi waayo jawaab looma hayo hadda waxaan ka hadlaya waa ragga aqoonta dunida hogaaminayago inaana taasi waxba tarayn waxyi la-aanti lidalika waxaa kaloo la weydiiyey richard dowkins richard dowkins waa akbar mulxid waxaa la weydiiyey waxaa ku weydiinay maxaa lagu qiyaasi karaa sharka iyo khayrka wuxuu hi dunida sharba ma jiro khayrna ma jiro waxaa la weydiiyey ka waran haddii caruur yar yar la gowrgowraca ka waran beenta ka waran tuuganimada ka war daacadarida yani jitin ka war khiyaamada waxaa o dhan waa subjective buri waa sida ay kula tahay adiga noloshoo dhan dee waa subjective ninkaasi ma horeersanya mise ma horeersana noloshu saa daraaddeed dhanna male bale intooda ugu badan waxay leeyihiin dunida yaan caruur la keenin oo lasoo lugeyn yaan caruur la keenin waa aan lasoo lugeyn lidaalika maanta inagu waxaan haysanaa runtii waxay yidhahdaan the big questions answers keliya inaga hayn al-as'ilat اlkubra fi اlxayaa su-aalihii waaweynaa ee nolosha ku saabsanaa oo ah maxaa lagu abuuray waad dhimanaysaa waad dhimanaysaa xaggee tegeysaa su-aalaha su-aalaha waxaa ka jawaabi karaay waxa weeyaan waa inaga maxaa lagu abuur maxaa idinla idin abuuray idinka in ilahi la caabudo suma marka nolosha ka dambaysan nolosha mageerida ku dhamaanaysa tu ka dambaysa jira suma markaa nimankan gabadh yar oo soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxday ayaa waxay tiri waxaan ku weydiinaya waxaan doonaya inaan isdilo hadda waa muslimad waana soomaaliyada oo maxaad isu dilaysa waayo noloshu waa empty ba tiri noloshu i feel emptiness waxaan dareemayaa noloshu inay midhantay waxaan dareemayaa alfiraaq alwujuudi waxay dhahdaan baan dareemaya waxba ha isdilin cudurkaaga waxaan kuu qoraynaa dawo dawada qaado dawadu waa maxay alaa bidikri illaahi tatmainu lqulub waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankan oo hadday kay ku jirto nabigu muxuu odhan jiray sal alla alay slam salaada arixnaa biha yaa yaa bilaal adeer dawadii baan ku siinaynaa ku camal fal bal saddex bilood tijaabi midda kale yaa kugu yidhi waan dadaalayaa jaamacad baan ka baxay waan xiiqayaa guryaan dhisayaa kadibna ma dhimanaya noloshii intaas ku dhamatay maxaan waxaanisay maxaan jaamacadan ka doonayay maxaan waxu baranayay i work very hard yani waxaan u shaqeeyey si adag xoog badan baan u shaqeeyey dabeetona noloshu waa iska dhamaatay waa maxay waxaasi waa nin cunto karinaya oo daadinaya waa maxay waxaasi waa nin la toogan doono maanta yani waxaa la toogan doonaa maanta markaasaa la ilahay berridan wax ku siinayna waa maxay waxaasi oo yaa yidhi nolosha halkan ku dhamaanaysa innaga maalan waxaan dhakhtar u noqonnaa waxaan physics u dhigannaa waxaasi waxa weeyaan inaan ilaahay ugu dhawaano wax alla waxaan samaynayna ee acmaala dhammaan waxa weeyaan ilahay inaan ugu dhawaano ama physics baro ama biology baro ama maaragtay dhakhtarnimo noqo waxa oo dhan ataqarub ila llahi baa laga jeeda soo sama lidaalika baymadkeena annaga waxaan doonaynaa bacda almamaat geerida kadib guryahaan dhisanayna adduunyada waan ognahay inay temporary tahay muaqati inay tan ka tegayna waan ognahay soo saa ma ma ku tegel yani ma aha adduunyadu daarulmaqaam ee waa daarulmamar saasaan anagu aaminsanay saasaan aaminsanay meesha baymadkeena iyo salarigeenna aan qaadanay mushaharkeena fiican aan qaadanayno waxa weeyaan waa aakhiro wey soo sidaa ma ha waa aakhiro lidaalika jaamacaddan la idhaha waa taqaanaan hopkin university ee maraykanka ku taalla sideed kun oo arday bay su-aalo weydiisay waxay tihi waxaan idin weydiiyey maxaad waxu baranaysaa boqol kiiba lix iyo toddobaatan waxay ku jawaabeen waxaan waxu baranaynaa waxa weeyaan inaan ogaano macna alxayaa nolosha whats the meaning of life nolosha macnaheedu muxuu yihi inaan ogaano boqol kiiba lix iyo toban keliya baa yidhi waxaan waxu baranaynaa si aan ugu shaqaysano boqol kiiba lix iyo toban keliya inta kale laakiin waxay raadinayaan maxay u nuriyo maxaan u dhimanaya anigu waan daalo waan soo xiiqay waan soo rafaaday waayaan u dhimanaya anigu su-aashaa jawaabteeda adigu adayse kula dhibyan ayay dadi raadinayaan ninkii hadda la odhan jiray stephen hawkins ee jajabnaa ee atkinson ee curyaanka ahaa ee mulxidka ahaa dee buugga yar waa ka qoray maaragtay the big cautions isagoo ka jawaabin oon garanin wixii loogaga jawaabo ilmaha ugu yarna waa garanaya inaga waa kii ku dhintay lidaalika waxay idhaahdaan alwaaqicu adyaqu min axlaamina waxa aan doonayna iyo xulinkeenna iyo riyadeenna iyo waxaan damacsannahay iyo waaqicu way kala weyihiin yani waaqic wuu yar yahay in yar lixdan sano toddobaatan sano in yar baad noolaanaysa waxaan doonaynaana wuu badan yahay wuu wen yahay waxaan doonaynaana uu wenyahay haddaba waxaan idin weydiinayaa innaga maanta raadi intee leeg bay inagaga tegeen nolosha reer galbeedka muxuuse yahay xalkeenu innaga dabcan halka waa la garanayaa anu waxaan isleeyahay dhalinyarada caruurta muslimiinta iyo dadka waaweyn labadaba taafiir xoog badan effect xoog badan impact aada u weyn bay nagu leedahay alxadaara alharbiya lidaalika waxaan islahay taasaa waxay keentay alxujub xujubkay nasaara the period xaqaa'iqdeynuna arki karin maalan saxaabadu xaqaa'iq lashyaa bay arki karayeen yacni waxaa cajiiba inaad gaadhigu muhiim ila noqo oy lacagtu muhiim ila noqoto adduunyada xaqiiqatiha bay arkayeen aakharadana xaqiiqadeeda arkayeen saasay ku camal falayeen hadda gabadhaa yar ee soomaaliyeed aan idiin sheegay waxay igu tihi okay waa fahmay marka meeshan ma aha meeshii nolosha dhabta ahayd maaha m ma aha oo waa maxay nolosha dhabtii waa bacda almamaat oo markaa noloshan iyo taa way isku xidhayn haa qabriga la isgelinayana waa transitional period waxa weeyaan waa waxyaala barzakhiya ta kana looga gudbaya ma garatay waa nin un airport kusii hakanaya xoogaa sii fadhiisanaya halkan ka duulay maarata dooxa sii yara fadhiistay dee london kusii socday oo kale marka waa transit waa transitional period waxyaa barsakiya ma aha meel lagu daayimaya maaha o marka meeshaa waa inaan u shaqayso akri lifekii nabiyullaahi maxamed sal ly slam noloshii nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadii soo akri igu soo noqo waxay tihi okay kuwan baa saxsan dadkan noole markaa way qaldan yihiin ee muslimiinta halkaasay tahay in loo shaqaysto waayo taasaa waxay tahay waina daara alaakhirata lahiya xayawaan bay soo qortay waa gabadhii maalintii hore waxaa ku hadlaysay dee waa markay kitaabka dib ugu noqotay lidaalika innaga western societygu inay weyn dhatirtay oo kamradani inay kamrad tahay keliya qofku inuu fahmo wey gurigu inuu gur yahay inuu fahmo wey taasi waxay keentay in xaaraan la cuno in la isdulmiyo in been la sheego in la isxasdo in cuquuqulwaalideynka u bato zinadu badato waxaa oo dhan waxaa sabab u ah waa xujbigii nasaara xaqaaiqu yani xaqiiqadii baynaan arkay xaqiiqadii ayayna arkay taasaa problemka taas ayaa problemka wuxuu yihi ibn qayim aljawsi alghuluub wاlhumuum wاlaxzaan wاdiiq iyo wacadamu maaratay aطumaaniina xasiino darida iyo humuumta iyo humuumta iyo axsaanta waxaa oo dhani waa cuquubatun caajilatun waa naartii adduunyada oo naarta aakhare looga gudbay wuxuu yihi xub ullahi wa aacati iyo aacada ilaahay iyo xubu nabiyi sala اla alay slam iyo mutaabacati iyo wataladadu bidikrihi wa cibaadatii iyo cibaadada in lagu raaxaystana waa jannat dunya weyaan waa jannadii adduunyada iyo hawaabkeedii ta aakharena waa looga gudbay laakiin buu leeyahay waxaa yaraaday dadka muslimiinta marka ay yaraato xaqaa'iqda inay arkaan waxaas ogamaya de nabiguna waa inoo sheegay sal l slam wuxuu yihi nabigu calayhi afdal salaatu wasalaam man adanaba danban nuqita calaa qalbihi nuqtata sawdaa ruuxii dembi dembaaba qalbigiisa waxaa lagu dhigayaa barmadow fain zaada zaadat xataa tacluu qalba haddii uu kordhiyo oo uu wado ilaa ay qalbiga o dhan dahaadho oo mugdigu daboolo way soconaysaa lidaalika ayaa ilahay nabigu wuxuu akriyay sal ly slam kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun lidaalika baa ibnu qayim wuxuu yihi markaad aragto ruux dunuubta iska samaynayo haddana qoslaya waxaad ogaataa qalbigiisa raan inuu fuulay lidaalika imika innaga dadku markay ku leeyihiin meaning of life nolosha ma dhadhaminayo mtns baan dareemaya maalan maxaa ku wada wiilasheena inay qaladka xiirtaan surwaawisha googo-an inay gashadaan yaa looga odhanoo waxay raadinayaan wax qalbigooda buuxiya daroogu cunayaa surwaal googaan buu gashanayaa maarata gaadhibuu maarata kaxaysanayaa ziinbuu raadinayaa aflaan xun buu daawanayaa wuxuu raadinayaa labduu raadinaya dhadhan buu raadinaya dhadhan buu raadinaya yani wuxuu raadinaya waa dhadhan laakiin dhadanku waxaa miyuu ku jira kuma jiro haddaad wiil yar hadda weydiisotaa kaale waxaan weydiiyey waa maxay qalaadkaan xeeran tahay anaa iska jecel bukoornay barumataas mise human design institute baa ku yaalla maaragtay reer galbeedka oo dibitolana they shape your mind adiga maskaxdaada dee waa waa la qorqoro rag baa ka talinaya inay marna xaggan ku jeediyaan marna xaggan ay ku jeediyaan marna xaggan ay ku wadaan soo saa maaha hadda social media soo sidaa maaha waa sidaa lidaalika quluubteenna nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam ina lilaahi aaniyatan min ahli lard wa aaniyatu rabbikum quluubu cibaadihi saalixiin adigu mid isweydi nabigu wuxuu yihi sal lla alay slam ilaahay weelal buu adduunyada ku lehay weelal disdiyo wax wax lagu shubto ilaahay weelal buu ku lehay adduunyada weelasha ilaahay adduunyadana uu ku leeyahay waa dadka saalixiinta ah quluubtooda adiga qalbigaaga iyo qalbigaygu ma weel ilaahay baa mise waa weel shaydaan muxuu yahay dhadhanku qalbigu ka yimaadaa suma weliba maqasheen saxaabadii qof suusaadhisan isgeliy oo isdilaysan taabiciintii qof nolosha sanifay oo nacay u dhadhami weydo isdila maartay midda kale waxay isweydiiyey reemiyiga fuqarada ee soomaalida isma dilaaya waa maxay nimankan diyaaradaha iyo maaragtay adduunyada faraha badan iyo authority-ga haysta maaragtay ee haddana isdilaya waa maxay nin wasiir soo ahaan jiray waa wasiir reer galbeeda wasiirna uu ahaan jiray waana nin aqoon badan xagga maadiga de waan forbologist ayaa waxaan ku hi waxaan ku weydiiyey ma dareentaa happiness tranquility xasilaani ma dareentaa xasilooni maya bay buri ma dareemo ma dareemo xasilooni ma dareemo meeshaan ku xasili doonana ma garanay oo maxaad ku nooshay markaa waxaan ku noolay markaa qalaq iyo warwar waxbuu raadinaya ninkan waxbuu raadinaya wuxuu raadinayaa waa waxyi wuxuu raadinaya waa maxay waa waxyi wey waa waxyi taa waxaa weeyaan runtii inaga marka waxaan kaga bixi karnaa waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala oo ilahay u yihi subxaanaه wa tacaala ina hada اlqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam oo ilahay yihi subxaanaه wa tacaala kitaabu anzalnaahu ilayka litukhrija اnnaasa min aظulumaati ilى اnuur kitaab baan kugu soo dejinay nebi maxamedow dadka aad kaga saaraysa calayhi afdal الsalaatu wasalaam min aظulumaati ulumaadkii waa la jamciyey waayo shubahaadkii iyo shahawaadkii iyo waxaa oo dhan way fara badan yihin xaquna waa mid nuurkiina mufrad baa laga dhigay mugdiyadana faraha badan inaan ka saarno oon dadka aad ka saarta nebi maxamedow ood nuurka u saarto waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa sh ruuxii hanuunkayga soo raaca bu ilahi subxaana wa tacaala lumina maayo hoogina maayo laakiin inaad xoolo kasbataa dee kaa saari maysa taas wax kale oo kaa saaraya on waxyiga ahayn ma jiro wax kaa saaraya oon waxyiga ahayn haba yaraatee dee ma jiro lidaalika baa nabigu wuxu uhi sala la alay slam daaqa طacmu liimaan iimaanka macaankiisa uu dhadhamiyey man radya billaahi raban wabiاlislaami diinan wabimuxamedin nabiya warasuula aroorgana waan idhahnaa suma raditu billahi raban wabiislaami diinan wabimuxamedin nabiya warasuula kaasaa iimaanka dhadhaminaya وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة waxay isweydiin la markaa ninka ma waxa khasaaray tusaale ninkaa waxba baran waxba ma qori yaqaan a b c ma yaqaan alif ba ma yaqaan waxba ma yaqaan laakiin si fiican buu u tukadaa diinta ilaahayna uu ku camal falaa shanta sanadooda u tukadaa zakadana u bixiyaa ilaahay iyo qiyaamaha iyo usuul diinkiina waa rumaysan yahay xajka haddii awoodana u tagaa waa ninkaasi hadduu sidaa ku dhinto isagoo wax kaleba dunida ka arag weligeena layn aan arag gaadhina aan fuulin miyigeena iska jooga ninkaasi miyuu khasaaray waa kuwa wada qoslaya dhoosha ka qoslay intay qoslaan ma qoslayno inagu waxba haysan waasa wadahaya weli remiyigu ku arki maysa qofa ka haysayo goosh tahay oo maaragtay oo goostiga guxaya arki maysa waxna ma haystan waa iimaanka waa fitrada hadda markaan soo socday ruux baa wuxuu isoo qoray de ma garanaya ruuxuu yahay ruux baa wuxuu isoo qoray hidaayada ma garanayo dee ciwaanku arkaa ma garanayo dee inkastoo telefoonku iga dhacay oo maaragtay uu xumaaday laakiin intaan ka fahmay waxay ahayd hadduu dee meesha fadhiya qofkaasi iyo hadduu meel kale fadhiyaba wuxuu leeyahay hidaayada manaa isu hayaan hadduu aniga ilaahay ilumiyey oo ii qoray isagoo anoon dhalanin inaan inaan maaragtay luunsanaado oo inaan naar geli doono la ii qoray aniga oo aan dhalanin maxaa aniga laigu haystaa marka isagaaba ii qoray okay waxaan jecelahay buri su-aashaa inaad ka jawaabto su-aashaa jawaabteedu horta ninkaa waxauna garanaynin dhibka haysta dadka hadda muslimiinta dhalinyaro ma doonaysaa inaad badbaadaan haddaad doonaysaa inaad badbaadaan diinta ilahay barta wallaahi mugdi buu gelayaa iminka dunidu village bay noqotaba isu furanta halkaa hargeysa adiga oo joogo new hargeysa jooga ayaa waxaa maaragtay ku hagi doona richard dow kalisoo oxford jooga ayaa ku hagi doona diinta ilahay haddaad taqaanana adigaa soo hanuuninaya dad badan laakiin diinta inaadan baranin dee adeer biological maaha diintu yani d n gaa kama muuqato ma aha biological haddii dhiiggaaga la qaado oo ninkan ma muslim ama soo gaal oo laabka la geliyo ta lama arki karo lagama arki karo waa iimaan wey waa rumayn hadda calaa kulli xaal halkaa waxaa ka muuqata qadarka ilahay inaanu garanayno qadarku waa maxay qadarku waa cilmiga ilahi subxaana watacaala tusaale aan siinaya anigu arday baan wuxu dhigi jiray fiqi baan arday udhigi jiray waa yurub ama ingiriis kaba fiqigaan udhigi jiray ardayda waxaan sii qoray tujaabo waxaan sii qoray arday walbaa wuxuu keenayo anigoo markaa gasmin samaynaya maaragtay saadaalinaya ardaydan intaan garanayo marsaa waxaan qoray axmed wuxuu keeni doonaa sideed sagaashan hebel wuxuu keeni doonaa sagaal iyo sagaashan hebel wuxuu keeni doonaa kada nin aan filayey inuu keeno boqolkiiba konton wax ka yar arday aan filayey ayaa wuxuu keenay boqolkiiba sideed iyo sagaashan ardaydii waan u yeedhay imtixaankii sawiraddaan kaga shaqeeyey jawaabihii baan siiyey imtixaanka laftigiisii baan soo daabacay oo kii uun hadda kanaan ka shaqaynay waan soo daabacay halkaanaa dhigtay su-aaluhu way badan yihiin ardaygan ma garanayo imtixaankii inaan soo daaco waan siin doono anigu waan ogahay ardaygan waxaan ka shakiyey inuu qishay iyo inuna qishay uu eegtay ilaa anigu invigilator ma ahayn ninka ilaalinaya imtixaanka ma ahayn anigu markaan imtixaankii ka shaqeeyey baan ku ihi ardaydii intiina kale iska taga hebelow joog adu labadeena sheekaysan iska joog uu jooga waxaan ku ihi imtixaanka ka shaqeeya sawiradeena waa masax haddaba imtixaanka suaa jawaabihiisi halka aan ku qoray muu filaynin inaan dib u siin doono imtixaanka ninkaasi imtixaankii wuxuu keenay boqolkiiba sideed iyo labaatan anu waxaan sii qoraynaa aqoonta ardayda aanu lahay prediction saadaalin inuu keeni doono boqolkiiba konton ka yar ardayga maanaa ridin anugu ardayga maanaa ridin dee anu waxaan sii qoray ardaygan ardayda kii la dadaalo soo macalimiintu idin ma yaqaanaan hadday dhahdeen hebel waxaasuu keeni doonaa hebel waxaan buu keeni doonaa hebel waxaan buu keeni doonaa ilan maalin walba isu areedin weydiiyana wa idin yaqaanaan ardayga maanaa ridin yaa waxaan sii qoray ardayga ardayda kii la deedaa ismaaciilkiisa ma yaqaana hadday dhahdaan hebel waxaas u keeni doonaa hebel waxaan ku keeni doonaa hebel waxaan ku keeni doonaa ilaa maalin walba isbaareediyay weydiyaana wa idin yaqaana aqoontaa inti gaashantii ku yaqaana ardayga anu aan sii qoray okay ninkani boqolkiiba kontiga ku keeni korkeeya ku keeni doona ilaa maalin baan soo martay fasaska sameeya su-aalaha weydiiyaa ardayda waa garanaya ninkan wax uu fahansiin kula fahansan soo ma ninka maanaha tasbaynu xor ma tasbayna kusma okay ilaahay subxaana watacaala cilmigiisu waa jaazimsan ilaahay hadduu sii qoro bila anu waxaan garanayaa wax walba oo dhacaya si u dhici doono wau sii qoraysa bal waxaan dhacaynin oo aan suurtaga bahayn u dhaco ayaan garanaya hadduu dhaco siduu noqon lahaa maxay tilmaamaysaa cilmiga ilahay bay tilmaamaysaa soma ya waxaan gaarasa lidalika adiga haddaad hidaaya doonaysa hidaayadimaad helaysa haa waad helaysa wama daliil يعني هذا دور الاثنين خالص معناته هذا دور الاثنين هذا الشيء ما يدرس هو كده هو ومح ومحي ما هذا هذا الإرادة وضع الإرادة إلهي بقى فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره وما تشاءون إلا إن شاء الله لو محفوظ كوحي القرآن الأفمس نكي دونا وحن نصمي إلهي وحكى له آية القرآن كوري ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم hadduu ilaahay ogyahay inay khayr doonayaan ad khayr ma doonaysaa qalbigaagu ilahay baalacanaya hadduu ilaahay ogyahay inay ka dhab tahay oy diin doonayaan o doonayaan khayr doonayaan la asmacahum u maqashin lidaalika baa waxaad arkaysaa qof tuulaya jooga gabadh hadda canadiana tuulay joogtay youtube-ka way ku jirta tuulay joogtay waay waxay leedahay waxaan odhan jiray kii i abuurtayow ihanuuni ii sheeg maxaad ii abuurtay maxaad iga doonaysaa gabadha waxaa la dhahaa riya lagu soo hanuuniye ri faatixada waxaa lagu baray riyo dee horta bal waxaad u egtaan gabadha ilahay baa soo hanuuniye subxaana wa tacaala ilaahay baa soo hanuuniye subxaana wa tacaala bal waxaad egtaan markaas gabadhaas yaa soo hanuuniye ilahay dad baa intanetka ka soo hanuuna yaa soo hanuuniye laakiin iyagaa doonaya dee marka hore iyagaa doonaya abujahal ma isaga gaalnimada doonay ha isaga doonay abulahma isaga gaalnimada doonay isaga doonay bilaalama isagaa khayrka doonay ha isaga dooni adiga walow calima allahu fiihim khayran la asmacahum waxba cilmiga ilahay ha ku marmarsoon midda kale wax walba ilaahay uu sii qoray maxaa qeybtan lagu dhigtay qeybta kaleba okay maatilahay ilaahay hadduu ii qoray subxaanahu watacaala waan dhimanaya baasboorda intaad qaato toddoba xaba dhafoorka iskaga dhafo haddii aan lagu qorin dhiban mayse taa ma ogola xagga qadarka oo qadarka uu ka rumaysanyaha taas inuu mashiico leeyahay uu iraado le inuu iraado leeyahay iraada dee waa waa arti uu aaminsan yahay oo uu mukhayar yahay isaga laakiin xagga cibaadada un bay un ka keenaan waxa kaloo dhan kama keenaan marka la shaqaysanaya kama keenaan markan guri la doonaya kama keenaan cabsida kama keenaan dee dabaq intuu iska tuur ha yidhaahdo hadday maanta ii qoranta inaad dhinto dee waa maarta waxa la qoray la maxfuudka ku oran waa cilmu llahi subxana wa taala cilmun kitaabatun waa cilmun marka ninkan wuxuu la yaaban wuxuu u baahan yahay in la baro ilaahay waayo wuxuu la yaaban yahay cilmiga ilaahay weynaantiisa sida uu mutlaq u yahay wax walba ilaahay og ayuu la yaaban yahay wixii oon dhici sidii ku ogaaday that is the question wuxuu weydiinaya intaa wey hadalkayga waxaan kaga baxaya sheekh saacadda eegde okay hadalkayga waxaan kaga baxaya ibn jawsi wuxuu yihi raximah allahu raxmatan waasica ibn qayim masaakiinu ahli lgafla ruuxa dunida ugu miskiinsan ee ugu faqiirsan ee busi iyo balaayo oo dhan ee ku dhacday waa ninka aan la dhaminin waxyiga ilahi subxana wa tacala waxyiga aan ladaba aan la dhaminin wuxuu ihi masaakiinun ahlilkafla waxaa masaakiina dadka kafliga dikriga ilahay kaga jira subxaana wa tacaala kharajuu min addunya wamaa daaquu atyaba maa fiiha adduunyadan way yimaadeen wayna ka tegeen iyagii oo aan la dhaminin wixii ugu macaanaa adduunyada iyo wixii ugu macaanaa adduunyada waxaa kaluu yihi ibn jawsi adyabu maa fi dunya adduunyada waxa ugu macaan ee ugu wanaagsana yaala waa macrifat اllahi wa maxabatu waa ilaahay in la garto lana jeclaado subxaanaه wa tacaala wa adyabu maa fi اlaakhira aakharana waxa ugu wanaagsan ru'yatu aragtida ilahi subxaana wa tacaala lidalika dadku inta badan maanta waxay ka shaqeeyaan ee dadka hadda confusionka ku abuuray noloshu waxay dhadhan u sameyn ladahay waxaa laga shaqeeya waxa jidhka waxu taraya faqad waxaad dhadhamaad kala duwan flavors kala duwan ur macaan dhadhano macaan kuraasi lagu fadhiisto oo maaragtay waaweyn gaari kala nooco oo la wado waxaabaa horta dee noloshii kharibi intaa ma aha noloshu hadduu qofku noloshii o dhan intaa kusoo koobo that is the problem taa weya dhibku runtii waana mushkiladda maanta muslimiinta haysata waalidiinta waxaa la yaaba waalidiin badan baa kusoo kalgaranaya waxay odhanayaan ilmahayga depression baa ku dhacay ilmahayga shakigu diintii ka qaba ilmahayga waxaanaa ku dhacay ilmaha diin lama baro haddaan diin la barin miyaa la waxyoonaya ma biological ba ilmahan iskuol baad geysa laba iyo toban sanadood baa iskuol geenaysa ilmaha waxaa tidhi iskuolka xaggee maraysaa baa la weydiiyaa ilmaha waxaa lagula dadaalay waa iskuolka lacagta faraha badan waxaa lagu bixiya waa iskuolka waxaa ugu jabanay maka wax lagu bartaay waa qur-aanka waana sax xagga waalidiinta sax kama ah lakin xagga macalimiinta sax ka ta waalidku waxay lacagta ugu badan inuu diin ku bixiyo iskuol hadda physicaski chemistryga iyo biologiga haddaan halkaa ka dhisno oo wada muraayada oo nidhaano shahaadooyin nooca noocaasa lagu qaadanaya bishii waa saddex boqol hargeysa oo dhalata way maraysa laakiin haddaan idhaa malcaamad si fiican qofka diinta loo fahansiinaya tafsiirka fiqiga axaadiista kada laakiin dee macalimiintu waxay u baahan yihin xaasas bay leeyihiin caruur bay leeyihiin ehel bay leeyihiin waa in la siiya macalinkii saddex kun oo doolar intaa weeyaan ma ogola lidalika ilmaha waxaa lagu weynayaa qalbigiisa waa almaada hadhow markuu wareerana cilaajka la geliy ilmahaaga haddaad doonayso ama adiguba haddaad doonayso wiilkaaga yar ama gabadhaada yar haddaad doonayso inaad raaxaysato waxaad ku raaxaysan kartaa waa diinta ilahi dhakhtar noqo laakiin dhakhtar mukhlisan noqo o ilahi subxana wa tacala ku xidho brimarygu ama maxaa la ihahda awlawiyadu awlawiyadu waa inaad diinta barato ee awlawiyadu ma aha inaad wax kala noqoto inaad tukaamo yeelato inaad taajir noqoto waxaa ma aha kuwaasi waa aanawi waa arinka labaad waa waxaad ku noolaanay hadda melihi taajir ha noqon nagu melihi science ha bari nagu laakiin waxaan leeyahay waa waa laga horeya su-aal baan weydiinaya waxay idhaahdaan the value of yani qiimaha maado walba qiimaheedu waxa weeyaan maado walba qiimaheedu waa maado walba qiimaheedu waa waxa ay goyso ama subject materka waxay ku saabsantahay maado walba qiimaheedu waa subject materkeed yani waxay ku saabsantahay tusaale aan isle medicine iyo carbentin keebaa muhiimsan yacni ruuxa caafimaadka dhigta ee dhakhtarka ah iyo ninjaarka alwaaxda gogooya keebaa muhiimsan kee muhiimsan labada dhak- ka caafimaadkaas maaha waayo dee the subject matter of medicine waa yani medicinku wuxuu ku saabsan yahay waa human body waa bini aadamka jidhkiisa socan kama carbentikuna wuxuu ku saabsan yahay waa alwaax ma alwaaxaa muhiimsan mise jidhka bini aadamkaa muhiimsan jidhka bini aadamkaa muhiimsan soma lidaalika bu caafimaadka ruuxa barta haddii ka muhiimsan yahay kan carbentika loox meel qaldan laga gooyey waxaa ka muhiimsan ruux meel qaldan laga jaray socan kama ama daw qaldan la siiyey okay ka warran jiritaankaaga ruuxdaada iyo jasadkaaga iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada iyo noloshaada iyo macaadkaaga iyo faraxtiyadaada waxay ku xidhantahay ka horreysa barashada ilahay ka hor waxaan ku weydiiyey dhakhaatiirtan imika matalan isbitaalkan hargeysa iyo isbitaaladan dee la wada furtay ma waxay ka shaqeeyaan jidhka bini aadamka mise nafta bini aadamka jidhkaas maaha qofka naftu markay ka baxdo magaciisa miyaa lagu yeedha mise meyd baa lagu magacaaba kaanamaa magaca waxa watay nafta suma ruuxda xataa lama yaqaano suma lidaalika ruuxda waxaa daweeya ee raaxaysiiya ee dawada u ah ee iftiinka geliyaaya waxa weeyaan ruuxda waxa weeyaan waa waa kalaam ullahi subxaanahu wa tacala waa kalaamka ilahi subxaana wa tacala miyaa la fahma waa hadalka ilahi waxaan kaga baxaya walalayaal jidhkaaga ha u shaqayn ee nafta iyo jidhkaba u shaqeyn yaa khaadima aljismi kam tashqaa bikhidmatihi أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم, لا بالجسم إنسان waxaad insaan ku tahay waa nafta wey ee jasadka maaha nin walooba haddaad doonaysa dunida intaad joogta inaad si fiican u raaxaysato diinta ilaahay baro kuna camalfal kuna camalfal hoogi maysid markaas haddaad doonaysa inaad wareertana diinta ka tag wax kala baro marka waxaad la timaadaa philosophical questions oo wareer noloshu waxaan dareemayaa empty noloshu waa meaningless waxaan dareemayaa waxaan doonayaa inaan maaragtay happiness ma dareemayo waa inaan nolosha iska dhameeyo khamri markaa cab si aad nolosha isu ilowsiiso daroogada cun si aad nolosha isu ilowsiiso akhirkada isdaldal taas waa tu ilaahay sheegay subxaana wa tacaala halkan ma raaxaysanaysid waxaad ku raaxaysanaysaa waxaa loogu talagala wax kale oo bini aadan sameeya kuma raaxaysan kartid markaa ninkii doonaya nolol wanaagsanow waad haysaan jaamicat lqur'aan waad haysaan bala fahma dhaxalkii nabi maxamed ninka tunka ku wada ka warrama alayh afdal salatu wasalaam nabi maxamed maxaa laga dhaxlay ya waxaan la yaabaa oo isweydiiyaa mararka qaarkood dadkaa soo islaamaa kuweydiinaya oo yani waa waxyaaba maskaxda ka weyn ilmaha waxaa lagula dadaalayaa madi xoog tanna waa abandoning yani waa la maxaa la dhadaa waa la waa la dayacayaa hadhow wareegaya ilmihi war ilmaha yar ee la geliyey maalan la yihi physics dhigo ee aan diin wax ka garanayso isu difaacaya wiilka yar ee fiqi shaaficiya dhigta maalan ee abushujaaca dhigta imaam shaafici siduu arka horta imaam anawi siduu arka wiilka cumdusaaliga dhigta wax weyn suma de ha ilan cumdusaalig waxa weeyaan ba qowl imaam annawowi ayaa muqadamun calaa qowl imaam raafici soo sida ma marka imaam annawi wuxuu arkaa dee ninkii xoogga badnaa fiqiga marka la iska hor yimaado awood inuu leeyahay champion inuu yahay heavy weight inuu yahay okay imaam shaaficina ka warka imaam shaaficina waabade waa nas soo ma marka la jooga dambe fi lmanhaaj wakay wiilka yare physicska dhigta hadduuna diin waxba ka garanayn siduu stephen hawkan u arkay dee wax weyn buu arkaya suma markaa ninkan wareersanee le anugu si wax aan noolahay ma garanayo nolosha macnaheeda ma garanayo in hiya ilaa xayaatuna dunya in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa yuhlikuna ila dah waan iska noolahay waan iska dhimanayna nolosha ninka sidaa aaminsan ilmaha ku geynaya dee mugdigu ku jiro ku riday haddaad rabto inaadan mugdi gelin oo dadka aad soo hanuuniso ninka ay ahayd dadka inuu soo hanuuniyo nin uusan haduu iska raaca ka war ninka hadda doonaya masaajidka calimatani ku socda ninka doonaya masjidkan calimatani maarata ku socda iyo ku kalo isna roob doonaya masjid calimatani ku socdo oo laakiin xagga iyo barbarahayo hadduu iska raaca ka war dee calimatan baa ku socda waaryaha dee hadal barbaraada lagu wada maya calimatan baa ku socda ninka iska raaca ka war soo nin waalan ma lidaalika walaalayaal waxaa muhiima diinta ilahi in la barto waxaa muhiima diinta ilahi in la barto waxaa muhiima ladat lcibaada in la raadiyo ladat lmunaaja in la raadiyo xub ullahi in la raadiyo xujubkan in la tuuro xaqaa'iq lashyaa la arko wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu